maamulka somalilan ayaa waxay sheegeen inay ku guulaysteen xalinta colaadaha maalmahan ka dhex ogneyd laba beelood oo wada dega deegaanada buuhoodle ee gobolka sool wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi oo u warramay v o da ayaa sheegay in la xakameeyey dhibaatooyin laba beelood oo walaala ah deegaanka buuhoodle gaar ahaana jiidda horufadhi ku dhex martay waxaa wasiirku uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey inay ka hortegeen islamarkaana xakameeyeen in dhibaatadu ay sii badato ama halkaasi kasii durugto wasiirka oo u warramaya v o a ayaa ka jawaabay ugu horeyn halka xaaladdu ay marayso
kullow halkaa muddo maanta sagaalan joogay intaana waxaanu ka shaqeynaynay nabadgelyada meesha anigu waxaan joogay hurufadhi dhiijiida awqaaftan oo ka joogay meesha la yidhaahdo hadday belisida leeyahay ceegaas arrinta intaa dad isugu yimid oo aan tiro yarayn baanu fadhiisinaynay in laga warsugo guddiga dhexdhexaadka ee arrinta xalinayay xaalkeeduna wa waa fiican yahay waa fiican yahay oo in la sugo guddiga ayaa xaalkeedu xakulow meesha dad aan yarayn oo tiradoodu ay moor shan boqol ka badan tahay oo hubaysan oo mar walba aad u kacayso oo mar walba la joojinayaa joogay afar saddex iyo cashir u dambeysana waa aad bay u fiicnayd waxaana laga warsugayaa ergada ceegaad fadhiga jawaabteeda in la sugana waa laysku raacsan yahay dadkaana odayada ciidanka laleeyahay deegaanka urufadhi joogaa waxay u hayaan subtida waana u bahadaqayaa iyagii ergooyinkii beesha yimi meelika yimaadeenba odayada urufadhi fadhigana waa u bahadaqayaa ergooyinka kale ee fadhiga meeshana ceegaagna waa u bahadaqayaa wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo la kala dhex dhigay deegaankaasina la geeyey aagaaca kullow waxaa joogaa ciidanka somalilan saldhigga laascaanood ciidanka fadhiga iyo rugta ciidanka woodwood baa jooga nabadgelyada ceegaag aageeda oo dhan jooga oo nabadgelyada sugayay inaan faraha laysa saarin meeshana waa laysugu yimi waxaa isugu yimay ilaa konton ergol oo labada meelood ma tegay ciidankaasi waa jiraa waana fadhiyaa waxaan umahadnaqayaa ciidanka laftiisa waxaan umahadnaqayaa odayaasha nooca yihiin bay meelay joogaanba labada meeloodba ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xalalkaa nabadgeliyo ku dhammaystiro waa jiraan dad hadda ciidankana leeyahay de kolley aan xishoodayna inuu wada oo aanba dadka dagaalka u socda iyo kuwa difaaca ku jira midnaba ahayn oo intaa balaayo xogaya iyagana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo hanuuniyo ilaahay waxaan ka baryayaa kii aan hanuunsanayn ee dadka nabad dhexda ka talinayna in ilaahay ka qabto wasiirka iyo wafdigiisa ayaa tobankii maalmood ee ugu dambeeyey waxa ay ku sugnaayeen deegaanadaasi khadar maxamed cakulle v o e hargeysa